إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shil khasaare geystay ayaa mar kale ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ayaa moobeel dartiis u dilay mid ka mid a dhallinyarada magaalada jowhar idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bahisay dardaarankii dagaalyahankii labaad ee fuliyey mid ka mid a weeraradii ka dhacay magaalada beledweyne ku dhowaad soddon ruux oo kenyaan ah oo ku haftay biyo ayaa meedadkooda laga soo saaray webi ku yaala dalka kenya mid ka mid a beelaha dega gobolka shabeellada hoose ayaa dooratay nabadoonku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamo ka tirsan xukuumadda baraaziil ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddankaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran shil khasaare geystay ayaa mar kale ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer khasaare nafeed ayaa ka dhashay shil gaari oo maanta ka dhacay magaalada burco ee uu ka arrimayo maamulka somalilan shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari booyad ah iyo mootobajaaj xilli ay marayeen agagaarka hoteelka isha burco ee magaalada waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa shilkan ku dhintay saddex ruux halka sidoo kalena afar kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada burco waa shilkii labaad oo ah gaas ka dhaca muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah shalay ayay ahayd markii saddex ruux ay ku dhinteen shan kalena ay ku dhaawacmeen gaari kula rogmaday deegaanka qooti oo hoos taga degmada burco ee xarunta gobolka togdheer askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa moobeel dartiis u dilay mid ka mid a dhallinyarada magaalada jowhar cali aadan ayaa ka waramaya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay bartamaha jowhar ku dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sheekh cusmaan xundo wiilkan dhallinyarada ah ayaa da-diisa lagu sheegay afar iyo toban jir goobjoogyaal ayaa sheegay in askari ka tirsan militariga uu toogtay wiilkan dhallinyarada ah kadibna uu ka qaatay moobeelka meydka wiilkan dhallinyarada ah ayaa markii dambe laga qaaday goobta ciidamada dowladda federaalk ayaa sare u qaaday dilalkiyo dhaca ay u geysanayaan dhallinyarada soomaaliyeed shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay ganacsada caan ah ku dileen deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho idaacadda al andalus ayaa bahisay dardaaranka dagaalyahankii labaad ee fuliyey mid ka mid a weeraradii ka dhacay magaalada beledweyne faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar naftii hure maxamed nuur aadam cali oo ka soo jeeda beesha dabare ayaa waxa uu ka mid ahaa raggii fuliyey weeraradii ruxay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan naftii hurahan ayaa ka hor inta uusan u dhaqaaqin weerarka waxa uu ka tagay fariimo muhiim ah moxamed ayaa fariinta ugu horreysa waxa uu u dirayaa dadka muslimiinta ah ee ka fadhiya halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah isagoona ugu baaqay inay ka qayb qaataan muslimiinta marka waxaan ugu baaqay inay jihaadka ilaahi subxana wataala diintiisa ay difacaan allah subxaana watacaala wuxuu yiri katuu calaykum alqitaala huwa kirluk alla subxaana watacaala wuxuu nagu waajibiyey dagaal oo nafta karahsanaysa naftaas marka ma jecel meel oo waxaa waaye maarta kheyr yaalo iyo meel ilaahi subxana wataala rala heshiis laga helayo nafta ma jecel marka dadka muslimiinta waxaan leeyahay jihaadkaas oo aad ilaahi subxana watacaala diintiisa difaac gaalada waxawaaye maanta wax kale laskuma dhici kara in waxawaaye ay jihaad la aado maahin wax kale maanta gaalada laska dhici kara ma jira in laba booqo meelaha lagu mudaharaado waxawaaye warbaahinta laga qaaliyo gaalada waxaa iskaga dhicina in waxawaaye qoriga la qaato seefta la qaato bombada la qaato gaalada iskaga dhicina dhanka kale naftii hurahan ayaa waxa uu fariin muhiim ah kaga tagay ragga mujaahidiinta ah islamarkaana halganka kula jira shisheeyaha kala duwan ee duulaanka kusoo qaaday dalka muslim walaalaha mujaahidiinta ah waxaan u dardaarmayaa allah subxaana watacaala dartiis inay u sabraan ribaadka inay ku sabraan dhibaatada jihaadka kusoo gaaraysa hadaa noqon laheed gaajo hadaa noqon laheed waxawaaye maaragtay masiiro hadii noqon laheed wax kasta inay waxawaaye ku sabraan ilaahay subxaana watacaala daraadiisna inay u sabraan oo u dardaarma jihaadka maanta sabar ayaa rabaa gaalada iyo gaalnimo ay ku safrayaan waxaa waaye iyagoo maanta gaalo ah oo maanta ilaahay diintiisa ay la dagaalsan yihiin oo maanta ilaahay agtiisa waxba aad ka rajaynayn ayaa maanta ifooysadaas ay ka sabrayaan oo waxa waaye godadkooda ka xaarayaan waxaa u sabrayaan waa kale midda kufriga inaa kor noqoto wax kale uma u sabrayaan adigoo mujaahid ah oo ilaahay subxaana watacaala baranqaadkiis qiisan tahay oo ilaahay subxaana watacaala jinnadiis rajaynayso oo ilaahay subxaana watacaala raalahashidiis rajaynayso kuu dardaarma inay jihaadkaas ku sawarto ugu dambeyntii maxamed nuur aadam waxa uu fariin lahjad kulul ah u diray shisheeyaha iyo kaaliyaashooda isagoona ugu baaqay kuwa shisheeye kalkaalka ah inay ka toobadkeenaan falka ay ku dhaceen ka hor inta aysan haleelin rasaasta mujaahidiinta gaalada murtadiinta ah maanta waxaa waaye ummadooda baabicinayaan waxaan ugu baaqaa ogolaan in ilaahay subxaana watacaala u towba keenaan waxaan u bandhigayaa towba ayaa u bandhiga maanta inaan la dagaalamo gaaladaas aan lahayn waxaa noogu kheyr badan inay towba keenaan ay muslimiin wada noqon anaga dhan allah subxaana watacaala isla wada caawina ayaa noogu kheyr badan ama haddaa diidan soomaa walaalo badan ayay fariin idin direen waxawaaye waa ka dhigahaya ku laabateen fariinta ay idin diraya waxawaaye gaaloy maanta haddaa wax kasta aad sheegtaan wax kasta aad samaysaan anagu kitaabka ilaahay wax aan ahayn dalkan laguma xukumaa insha allahu tacaala dastuur baadil ah allah subxana wataala raalli ka ahayn wadankan laguma xukumaa insha allah weerarkii magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan islamarkaana ay fuliyeen rag ka tirsan naftadhuriyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa khasaare ba-an lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle iyadoona weerarkaasi ay ku nafwaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka askar iyo xubno kale oo muhiim u ahaa maamulka hirshabeelle ku dhowaad soddon qof oo keeyaan ah oo ku haftay biyo ayaa meydadkooda laga soo saaray webi ku yaalla waddankaas maxamed ciise ayaa ka warramaya webi ku yaala waddanka kenya oo lagu magacaabo yalla ayaa ilaa iyo hadda waxaa laga helay sagaal iyo labaatan ruux oo meyd ah waxaana laga soo saaray webigan laba meyd oo dheeraad ah waxaa intaasi sii dheer in labadan meyd lagu arkay iyagoo afka iyo wejiga loogu duubay baac iyo dhar taliyaha saldhigga booliiska ee yalla ee waddankaasi kenya ayaa xaqiijiyey meydadka webiga laga soo saaray tan iyo bishii tobanaad ee sannadii hore qoysas badan ayaa aqoonsaday meydadka laga soo saaray webiga taasoo ugu dambeyn ay duugteen labadii meyd ee laga soo saaray webiga ayaa hadda la dhigay goobaha meydka la dhigo dadkan kenyaanka ah ee laga soo saarayo webiga ayaa siyaabo kala duwan ugu dhintay webiga mid ka mid a beelaha dega gobolka shabeellada hoose ayaa dooratay nabadoon ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabadan oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada afgooye ayay nabadoon cusub ku dooratay beesha gorgaarte xaflad ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayay beeshu kaga dhawaaqday inay nabadoon u dooratay ismaaciil xaaji axmed oo ku hogaamin doona diinta islaamka ugu horeyn mid ka mid a dadkii soo xaadiray munaasabadda ayaa ka warramay ujeedka xafladda iyo ciddii kasoo qayb gashay waxaa kasoo qayb galanay maanta xaflad lagu caleema saaraayo nabadoon gorgaate magaciisu oo yahay ismaaciil xaaji axmed bey sheekh awalan ilaahay ama haddaas iskale inaan caleem saarno maanta ismaaciil liannahu waxay ka soo aroortay min zamani rasuul ilaa hada alyowm waa wax ku banaan diinta islaamka inaa nabadoon la sameeyo annagoo ah beesha gorgaate waxaa noo soo xaadiray beelal badan ay ka mid yihiin abgaal jajaale wacdaan awargidir iyo walaal cali intaasaa noo timid ayagoo kasoo qayb galayaan ajiibka ayna ajiibeen weydiinta aan weydinay inay kasoo qayb galaan xafladaas qaar ka mid a nabadoonadii kasoo qayb galay ayaa kelimaad bogaadina ka jeediyey munaasabadda magacayga cabdirasaaq axmed cabdi baa la yidhahdaa nabadoonka beesha abgaal qaabsaan wacislan ah aad baan u taageersannahay xafladda dhacday xaflad aad u wanaagsan oo xarikiya oo xaflad yani mid maslaha u dhubaayo waayo aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa insha allah nabadoon xuseen mawridow maxamed oo ah nabadoon wacdaan oo degmada afgooye waxaana aad iyo aad ugu faraxsannahay walaalkeena islaamka ah oo caleema maanta la caleemo saaraya alxamdulilah shukuru waxaan jecelnahay xilka inaa ilaahay oola qaado annagana waa ku garab joognaa insha allah waana la shaqeyhaynaa mid ka mid a abwaanadii xafladda joogay ayaa jeediyey gabay kooban siin waa qoreen dhigan aakhir sidaa laga sheegi shafeecana waa jirtaa sidoo nabiga noo sheegi ilaahayga shabaab naga dhigaya ku shukriyahaynaa naagaha sokaa loo geliyay inda shareerkooda ilaahayga shabaab naga dhigayaa ku shukriyahaynaa shaydaankii waa la dili kuwaan jidka dashaandheeyey cunugtii sharuufley oo sufta la dhacay ilaahayga shabaab naga dhigayaa ku shukriyahaynaa sii xuseenkii waa laga tegay naagihii suxleehay ilaahayga shabaab naga dhigayaa ku shukriyahaynaa ugu dambayntii waxaa kelimad jeediyey nabadoon ismaaciil xaaji oo ah nabadoon kala doortay sila salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam anigoo ah ismaaciil xaaji nabadoon ismaaciil xaaji axmed kana dhashtay beesha burgaate maanta waxaa lagu caleema saaray tuulooyin de- degmada afgoye gaar ahaan tuulada alifow ummadda meesha joogtana waxaan rabaa haddii ilaah ilah insha allah si cadaalad ku jirtana ugu shaqeeyo rag badanaa horteyda soo shaqeeyey adna haddii ilah ilah insha allah raggaas inay ka fiicnaado maal inaan kahoos marama rabo dadkeyga iyo diinteyda afar lacag sac inaan u taagnaada raba haddii ilah ilah insha allah nabaddoonka kale aan la shaqeeyo waxaa soo badanaya beelaha ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ee dooranaya ugaasyo ama nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo ka tirsan xukuumadda baraaziil ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddankaas wararka ka imaanaya dalka baraaziil ayaa ku waramaya in ku dhowaad labaatan ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shil gaari oo ka dhacay gudaha waddankaas inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku dhimatay halka labi-iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari oo ka dhacay mid ka mid a gobollada dalka baraaziil sida ay soo tebisay warbaahinta waddankaas wararka ayaa waxay sheegayaan in afar ka mid a lixda ruux ee dhimatay ay ahaayeen askar ka tirsan xukuumadda baraaziil shilkan ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii gaari xamuul ah islamarkaana siday agabyo kala duwan uu darawalkii waday gaariga xakamay waayey taas oo keentay inuu waddada ka baxo islamarkaana uu rogmado dalka baraaziil ayaa ka mid a waddamada inta badan ay ka dhacaan shilalka kala duwan kuwaas oo geysta khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa